بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya sharxii sheikh maxamed bin saalix alcuthaymiin waxaan ku dhex jirnay xadiidkii toddobaad oo addiinu nasiixa ahaa wuxuu u yahay naseexo lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wa caammatihim sida rasuulku yiri sala allahu alay slam waxaan ku dhex jirnay walia'immati almuslimiin in diinku u naseexo u yahay dadkii hormuudka u ahaa ummadda oo hoggaaminayay waxaan ka soo hadalnay marka ulul amrigii oo laba qaybooda yacni a'imadii oo laba qaybooda qeybtii hore oo culummadii ah waxaa ku xiga marka sheikhu wuxuu yidhi wanasiixatu lilumaraa'i takuunu biumuurin minha in nimankii madaxda ahaa ee iyagu maamulka ummadda gacanta ku hayay oo xoogga hayay iyagu naseexada loo naseexaynayaa waxay ku ahaataa arrimo waxaana ka mid ah arrimahaas arrinka koowaad in la ictiqaadiyo imaamnimadooda in madaxtinimadoodii la ictiqaadiyo inay madax yihiin qofkii marka aan ictiqaadin inay madax u yihiin nimankaas muslimiinta ahee markaa madaxda iyagu meesha ka ah qofkii aanu ictiqaadinin inay madax u yihiin uma aanu nasaxaynin hadduusan ictiqaadinin inay madax yihiin amarkooda qaadan maayo wixii ay u diidaanna ka joogi maayo marka waa lama horaan buu leehay shiikhu in aada ictiqaadiso inuu madax kuu yahay oo amiir kuu yahay wuxuu marka ishaaray sheikhu man maata walaysa fii cunuqihi baycatun maata miitatan jaahiliya qofkii dhinta oo madaxdii muslimiinta beycadooda iska diidan oo iska dariiqadii jaahiliyada doortay ile jaahiliyadan ogolayn in ay intay maaragtay in madaxa samaystaan uu dalkii ay deganaayeen u maamulo oo qof walbaba qumanihiisu qoorta ugu jiray wuxuu dhintaa marka dadkii jaahiliga ahaa meetadoodii oo kale waa madmuum marka wixii jaahiliyo loo tiiriyo waa wax aada u xun oo xaaraan ah marka iyadoo qof muslim uu madax kuu yahay inaad tiraa maya anu madaxtinimadiisa ma aaminsani shaqana kuma lihi madaxna iima ahan waa arrin aada u khatar badan sheikhu wuxuu leeyahay qofkii arrinka muslimiinta qabta isagu oo madax noqda walow yani xoogba ha ku qabsada meesha laakiin marba haddii aimadu shaqadoodii qabanayeen oo kale uu qabanayo oo isagu maaragtay nabadgelyadii iyo dadkii in la kala xukumo iyo wixii dowlad looga baahnaa ay meesha yaallaan imaamnimadii waa la ogolaadaa oo la dhihi maayo wuxuu ku yimid si qaladaho xoogu ku qabsada meesha weligan dagaalan ku wadaynaa la dhihi maayo taas sharciguma qabo ile maqsuudku waa uu xasilay in ummaddu madax lahaato yaa maqsuud ahayd oo sharcigu maaragtay uu u qasdaayey marka tii hadday meesha taallo imaamnimadiisi waa waa la ogolaadaa waa la ansixiyaa ama qoraysh ha ahaado asalkii haddii qoraysh la helaayo waa in qoraysh la hormariyo ama yuusan noqon hadduu doono qoraysh marba hadduu xoog meeshii ku qabsaday oo dantii laga lahaa madaxdana meesha maaragtay ay ka muuqato waa la ogolaadaa arrinka labaad oo ay ku ahaato naseexada loo naseexaynayo nimanka madaxda xukunka haya waa in wanaagooda dadkay madaxda u yihiin lagu dhex faafiyo sababta taas waxay keenaysaa in dadku ay jeclaadaan haddii dadku ay jeclaadaanna inay amarkooda u hoggaansamaan yaa meeshii ka dhalanaysa oo fududaanaysa taas waxaa marka kasoo horjeeda wax dadka qaarkood ay sameeyaan oo ceebaha madaxda inay bannaanka soo dhigaan ah oo ay faafiyaan wanaaggii madaxdu ay samaynaysana qariyaan taasi marka waa dulmi ma bannaana tusaale ahaan buu leeyahy shiikhu hal ceeb oo ninkii madaxda uu leeyahay yuu sheegayaa wanaag fara badanna waa uu qarinayaa waa iska halmaamayaa oo ah waxyaabihii wanaagsanaayo ay sameeyeen taasina waa dulmi buu leeyahy iyo cadaalad darro arrinka saddexaad ee naseexada nimanka madaxdaahi ay ku ahaato waa in la fartoomo wixi ay ku faraan lagana joogo wixi ay ku diidaan haddaanu ahayn wax ay ku faraayaan in alla la caasiyo sababtoo ah qof makhluuqa laguma ateeco caasintii alleh intuu alla caasi ku yidhaa inaad ka yeesho ma bannaana allah ka weyn makhluuqa laakiin wixii mubaaxa oo bannaan oo ay ku faraan ama waajiba in la qaato warkoodu waa waajib waana cibaado alla adigu dhawaanaysaa adigu ee ma ahane maaragtay siyaasad iyo qaanuunkii waddankaa saas qaba iyo kadaa iyo waxaas dhiimaysa waa wax sharciya inaad ateecdo waxaana u daliila in alla u amray wuxuu alla amrana ama amarkaasu ha noqdo mid waajiba ama ha noqdo mid sunnaahe daaca loo yaqaanaa cibaadana waa loo yaqaanaa marka in la fartoomo nimanka madaxda ahaa amarkoodii allana faray waa amar alleh wixii alla ku faran hadda waa cibaado inaad samayso oo alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli l amri minkum dadka muuminiinta ahow alla ateeca rasuulkiisina ateeca kuwii madaxda idin ahaana ateeca marka waxyaabihii la isfaray baa lagu daray wixii alla uu dadka farana waa cibaado kama baxaa inay cibaado yihiin loomana shartiyo in warkooda la maqlo oo la ateeco sharti uma ahan inuu maaragtay marnaba uusan la caasinaynin dadka qaarkood baa saas u fahma laakiin adigu waxaad ku ateecaysaa wixi ay ku faraanon macsi ahayn ayagu nafsad ahaantooda iyo gaar ahaantooda macsi haba ku jiraane adiga waxaa lagu faray inaad ayagii ateecdo ood warkooda qaadato iyagu nafsad ahaantoodaba dad caasnimo sameynaa ha noqdaane oo dhihi maysid haddaanu qofku toosnayn oo uusan akhyaar ahayn oo weliyo alla ahayn daaca igumale aniga dhihi maysid macsidaad ka diidaysaa uun moogiye wixii kaleo mubaaxa ama mashruuca waad ka aqbalaysaa dhihi maysid ninkaani ma astaahilo in la maqlo warkiisa sababtoo ah nin fiican maba ah inaad tiraa maaha taas howl adig lagu dirsada maaha taas allah kula xisaabtamaaya calayhim maa xumiluu wa calaykum maa xumiltum buu yiri rasuulku sal slam iyagana waxaa saaran wixii lagu waajibiyey oo lagula xisaabtami doonaa aakhiro adinkana waxaa idin saaran wixii laydinku waajibiyey waa inaad ka soo baxdaan daacadii marka la ateecaya ayaga waa la isku waajibiyey adigoo taada garo marka arrinka afaraad ee naseexada madaxda loo naseexaynaya ay ku ahaato waa in la asturo ceebahooda intiiba suurtagal ah haddii lasii caddeeyo marka taas wuxuu leeyahay shiikhu naseexadii ka mid ma aha inaad u istaagto inaad ceebahooda faafiso sababtoo ah dadkii qalbigoodiibaa waxaa ka buuxsamaya markaad saas samayso caro iyo xumaan inay qalbiga ugu qaadaan iyo xanaaq fara badan nimankii madaxda ahaa inay qalbiga ugu qaadaan waa ka dhalanaysa meesha haddii dadka qalbigoodu ay waxaas ka buuxsamaanna waxaa imaanaya inay gadoodaan ama fallaagoobaan waliba waxaa maaragtay dhacaysa marka qaarkood inayba dagaal u soo baxaan ay la dagaalamaan madaxda shar badan iyo fasaad fara badan oo aan lasoo koobi karin baa meesha ka dhalanaya sheikhu sida uu leeyahay laakiin marka aan leenahay ceebtooda ha la qariyo maaha inaan ceebti ka aamusayno laakiinse ninkii madaxda aha ayaan toos ula xiriireynaaho isagaan u naseexaynaynaa haddii ay noo fududaato haddii kale dad kalean u diraynaa oo haddii culamo ay jiraan iyo dad akhyaara oo isaga xiriir la leh iyagaan u diraynaa waxaan leenahay war ceebtaas iyo mushkiladaas iyo waxaasaa jire e maaragtay alla ka baqa ha lagu yidhaahdo sidaa darteed usaama ibnu zayd waa uu ku inkiray qole u yimid oo yidhi maxaad maaragtay cusmaan ula hadli weyse khaliifadii cusmaan ahaa yaa kuwa maaragtay fitna ku kiciyeen oo dadka inay ku diraan bay ka shaqeeyeen waxaasuu sameeye waxaasuu sameeye waxaasuu sameeye leeyihin marka marka wixii lagaa raba ma aada gudan bay leeyihiin maxaad maaragtay uga aamustay cusmaan markaasuu wuxuu yidhi buu le sheikhu hadal macnihiis uu yahay aturiiduuna an uxadiakum bikulli maa uxadisu bihi alkhaliifa wax kastoon aan ninkii madaxdaha kula hadlo waxaad rabtaan inaan ninka idiin soo gudbiyo suurtagal maahu yii taas marka lafdiga xadiisku wuxuu ahaa inkastoo alfaadu ay kala duwan tahay bukhaari muslim baa weriye xadiiskee marbay waxay ku yirahdeen qaar baa waxay ku yidhaahdeen war hebel maxaad ugu tegi weyse sida bukhaari ku taale muslimna waxaa ku taale cuhmaan maxaa ugu tegi weyse oo aad ula hadli weyse markaasuu wuxuu yidhi inakum laturawna annii laa ukalimuhu ilaa usmicukum adinku waxaad u malaysaan in aanan la hadlin ilaa haddii aan la hadlo inaan idin maqashiyo uun taas miyaad rabtaan innii ukalimuhu fi siri anugu si qarsoodi baan ula hadlaa si qarsoodi ah ayaan ula hadlaa duuna an aftaxa anuun furaynin baaban albaab laa akuunu awala man fataxahu aana noqonaynin qofki ugu horreeya oo fura macnaha fitnaa dhacaysa hadhow maaragtay dagaal baad samaynaysaan waad dilaysaan iyo wax noocaasoo kale aad samaynaysaan dee marka anigaa marka sabab u noqonayo arrinkaas marka albaabkaas albaabaan isku furaayo ma ahan buu yiri marka laqad kallamtuhu fiimaa beynii wa beynahu sida riwaayada muslim ay ahayd anigii asaga maaragtay hadal noo dhexeeyaan kula hadlay buu leeyahay inaan idinsoo gaarsiiya idinkana maaha maaragtay wax munaasaba shiikhu marka markuu arrinkaas sii sharxayo wuxuu yiri sheekh ibnu uthaymiin marnaba qofka maaragtay suurtagal uma aha inuu ka sheekeeyo oo uu dadkii soo gaarsiiyo wixuu ninkii madaxda ah kula hadla sababtoo ah wixii aad kula hadashay haddaad dadka u sheegto laba un mid bay noqonaysaa ninkii madaxda ahaa inuu warkaadi qaato oo uu fuliyo warkaadi markaasaa dadkii waxay leeyihiin allaila ninka madaxda ahaa waa maaragtay laga guulaystay oo wuxuu u hoggaansamay ninkii maaragtay khayrka faraayay ama waa in uu diido oo uu samayn waayo wixii dadkii markaa waxay leeyihiin dawaaqod caasiyaho sharcigii alle ka madax adayga bay leeyihiin marka xikmadu waxay ku jirtaa haddii aad dadka madaxda u naseexayso inaadan dadka u sheegin hebel baan la hadlay waxaasan ku yiri waxaasan ku yiri horta waa mide wixii ajiraayood heli lahayd baad maaragtay iska baabeynaysaa oo dadkii baad camalkaadii wanaagsanaa ila amr macruufna nahy almunkar waa waa moogtahay waa wanaag iyo daaca aad samaynaysa moogta oo dadkii usoo bandhigaytay noqonaysaa sida adoo maaragtay hallay ogaada leh in camalkaada iska hadlaysana ma ah midda kalena waa maxay yacni fasaad baad keenaysaa marka qofkii dadka madaxda u naseexaynaya maaha inuu dadka u sheego ma ahan sababtoo dhib badan baa ka imaanaya arrinkaas tan shanaad ee naseexada nimanka madaxda ay maaragtay ku ahaato waa inaan lala dagaalamin oo aan lala diririn rasuulkuna sala allahu alay wasalama in lala diriro ma ogolaanin ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan buu yiri rasuulku sal slam inaad gaalnimo cad aragtaan moodi marka tarow macnaheedu waa maxay waa wax indhaha lagu arkay buu leeyahy sheikhu ama ogaal la yaqiinsan yaho shaki yar uusan ku jirin kufriguna waa mid iska cad oo daliil go-an loo hayo maaha wax malamalaan maaha iyo qof jaahilu wuxuu ku hadlay ama uu iska maleeyey sababto qofka jaahilka marka qaarkood waxaan xataa xaaraan ahayn yaa dhici karta inuu xaaraan u arko ou saas wax kula diriro ahlu bidac badan sida hadda khawaarijta iyo maaragtay dad lamiduhu waxaan xaaraanahayn marwaxaan xaaraan ahayn marka horeba iyo xaaraan ka dhigaya markaas haddana dhiiggaada ku banaysanaya shiikhu marka wuxuu leeyahay haddii xataa ay bannaanaato in lala dagaalamo oo ay dhacdo in la arko gaalnimo cad oo xujo cadna loo haysto taas macnaheedu wuxuu yahay inay waajib tahay in lala dagaalamo jawaabtu waxay tahay maya ma dagaalamaynuu leeyahay farqiga horta sideeda u dhexeeyuu yiri marka hore in lala dagaalamo waa bannaan tahay in la yidhaha waa waajib in la yidhaha in lala dagaalamo jawaabtu marka waxay tahay wuu leeyahay ma ma ma ku baxayno ma la dagaalamayno xataa haddii aan aragno gaalnimo cad oo aan xujo cad u haysanno haddii dagaalkaas aanu maslaxadii laga rabay keenaynin maslaxana ma ahan iyo faa'iido in koox yari oo aan hub badan haysanin dowlad xoog leh la dagaalanto waxaa uun meesha ka imaanaya uun in dhiig la daadiyo oo xaaraanti la xalaalaysto iyadoo wixii layska ilaalinayay ama la rabay meesha laga bixiyo aanay ka baxaynin oo macsidii iyo dhibkii wixii waa iska joogayaan umaradii sidii maarata waxoodii u wadaan adiguna adduunkii waad fidnaysay oo dab ku shida wanaagna maada keenin waa sida marka muuqanaysuu leeyahay tan iyo markii ay nimanka khawaarijta ahaa waktigii khulafaa uraashidiin ay bilaabeen inay khuruujaan ay la dagaalamaan madaxda ilaa maantadan aan joogno waxaa dhaca buu leeyahay marka wax marka waxaasoo kale la sameeyo oo aan shardigaas layska hubinin in maslaxadii maaragta la sugaayay meesha ka imaanayso waxaa ka dhalanaya buu leeyahay dhib fara badan iyo fasaad fara badan oo aan la soo koobi karin laakiin dadka qaarkood yaa qiiro qalbigooda ka buuxda darteed maaragtay iska kacaanaya kadibna waxay dhalinayaan oy sabab u noqonayaan waxaan ciribtooda la mahadin waana qalad weyn buu leeyay arrinkaas waxaan leenuhu yiri marka intaa kadib sideedaba muxuu yahay yani halbeega gaalnimada iyo kufrigu dadka qaarkood waxaa dhici karta inay wax u arkaan inay gaalnimo yihiin qaarkoodna ay u arkaan inaanay gaalnimo ahayn sidaa darteed rasuulku sal alla ly slam arrinkii wuxuu ku xiray gaalnimada inay tahay mid cad oo yani suurtagalnimo iyo waxaas aanay ku jirin inaanay gaalnimo ahayn inay suurtagal tahay waash waa inaanay jirin sida inaad aragtoo kale asagoo sanam u sujuudaaya ama aad maqasho asagoo alla iyo rasuul caynaaya iyo wax shabaha marka mathalan wixii alla soo dejiyey wax kuma xukumin oo keli ah waa kabiiro ma ogiye inaad ku gaalaysiiso dhiiggiisa ku bannaysato ma ahan kufrigii weynaa oo diinka looga baxayo culammadu arrinkaa kuma aanay darin haddaanu haddee dhihin aniga igu waajib ma ahan inaan sharciga wax ku xukumo oo waa wax iska waa ii bannaan tahay inaan maaragtay wax khilaafsan sharciga wax ku xukumo ama sharciga iyo qaanuunku labaduba waa iska bannaan yihiin sharcigaasa fadli badan xataa hadduu yiraahdo waxaasoo dhan maaragtay gaalnimay keenayaan laakiin hadday tahay tegid uu ka tegay keli ah waa un dembi weyn sida ahlucilmigu ay qarireen maaha iyadu marka kufriga bawaaxa ahaa ma ahan laakiinse dad fara badan oo zamankan xarakiyiin ah oo iyagu yidhaahda maarad dowladihii inaan bedelno yaan u taagannahay masaladan xukm bikayri maa anzala allaahu waxay ka dhigaan wax lagu gaaloobayo diinka looga baxaayo marka iyada keliya nugu filan bay leeyihiin markaasay howlahooda dhan waxay ku dhisaan arrinkaas mana aha ariiqadii ahlu sunnada maaha waa ariiqadii ahlubidaca taasi in la yidhaha alxukmu bikayri maa anzala allahu sidiisuba gaalnimo diinka looga baxayaa uu yahay maaha ariiqadii ahlu sunnada maaha ee uun mararka qaarkood baa maaragtay diinta looga baxaa laakiin waa uun arrimo uun quyuud la waayo oy culammadu ay sheegaan sidii waxaan idiin sheegaayoo kale inuu yidhaha igu waajib maaha sharcigu kan in wax lagu xukumo iyo kan kale in wax lagu xukumo qaanuunka waa isku mid hadduu raba ha yidhahda sharciga wanaagsan iyo wax lamid ah hadalkii rasuulka sal slm uu yidhi caamatihim diinku wuxuu naseexo u yahay caamadii muslimiinta marka muslimiintii caamadoodii naseexada loo naseexaynaa maxay tahay waa inaad jacayl u muujiso oo aad weji furfuran ku qaabisho oo aad salaanto oo aad u naseexayso oo wixii saxa u sheegto oo aad kaalmayso oo aad samayso wax alla wixii maslaxo keenaaya mafsadadii iyo dhibkiina meesha ka qaadaya ka bixinaya waxaadna ogaataa buu leeyay shiikhu qofka caamiga ood la hadlayso inaanay la mid ahayn qofkii madaxda ahay ood la hadlaysa yacni umaradana si gaaraha loola hadlaa madaxda caamigana si gaaraha loola hadlaa qofkii madax adag oo maaragtay amarkii diidaya si aad ula hadlayso la mid maaha qof aan wixiiba aqoonba kii aan wax aqoonin dee inaad waxbartuu kaaga baahan yahay marka wuxuu yidhi shiikhu falikulli maqaamin maqaalun yani meel kasta hadal u munaasiba ayaa jira ee u naseexee dadkii muslimiinta ee caamada ahaa intaad awoodo taasaan marka ku garanaynaa buu leeyay shiikhu in xadiidkani haba koobnaadee oo alfaaddiisu haba yaraatee waa uun maaragtay laba sadar camale inuu kulminaayo wanaaggii adduun iyo wanaaggii aakhiro yani masaalixda adduunyada masaalixda aakhirada waa uu kulmiyey faa'iidooyinka marka xadiidka laga qaadanayo faa'iidada koowaad shiikhu wuxuu leeyahay muhimadda ay leedahay naseexadu meelahan la sheegay alle iyo rasuulkiisa iyo kitaabkiisa iyo aimada muslimiinta iyo caamada marka waxaana caddaynaya kule arrintaas in rasuulku sal alla ly slama uu maaragta ka dhigay inayba diinka tahay naseexadu marka ahamiyada ay naseexadu leedahay maxaa caddaynaya rasuulkii waa sal slam diinkiiba ku sheegaba oo ku koobay inay naseexa inuu naseexo yahay faqaala addiinu nasiixa diinkii waa naseexadii faa'iida labaad maxay tahay xadiidka laga qaadanayo siday u wanaagsaneed rasuulka sal ly slam waxbaridda uu dadka waxbaraayo oo wuxuu sheegayaa arrinkii isagoo duuduuba marka hore kadibna waa uu kala dhigdhigayaa oo wuxuu yidhi marka hore addiinu nasiixa kadibna markii la weydiiyey maaragtay dulalka uu nasiixada u yahu ka hadlay markaas faa'iida saddexaad waxay tahay dadaalkii ay saxaabada rasuulku sala alla ly slam ku dadaali jireen cilmi barashada oo aanay ka tegin wax dadku u baahan yihin inay fahmaan ilaa hadday jirtaba way weydiiyeen rasuulkay weydiiyeen sala alla ly slam taa waxaa ka mid a markii rasuulku sheegay sala allah alay slama dajaal marka u yimaado inuu dhulka afartan maalmood joogi doono maalmihiisuna maalmo caadiya maaha maalinka koowaadi sanad buu la egyahay waa maalin dheer markaasu waxay yidhaahdeen oo maalinkaas sanadka la eg hal salaad miyaa nugu filan salaadu sida caadiga waa arbaca ishriin saac ayaa shan jeer la dukadaaye maalinka dheer oo sanadka oo kale maxaan samaynana salaaddii maxaan ka samaynaa xadiidka muslim baa wariyey marka way weydiiyeen rasuulka sal slam jawaabtuna waxay noqotay qiyaasa idinku wakhtiga aad dukan jirteen maarata oo kale dukada maahana inaad maaragtay shan salaadood keliya dukanaysaan maalinkaas sanadka lamid a arrinku ma ahan qadarin baad ku soconaysaanoo wixii maalin uu ahaan jiray yaad maarata salaadiis dukanaysaan taa waxaa kasii marka farcamaaya wixii aanay saxaabada rasuulka weydiinin sala alla ly slam oo diin ah oo wixii alle loogu dhowaanayo ah annagu inaan marka weydiino maaha gaar ahaan wixii ku tacalluqa magacyada alle iyo tilmaamaha alleh sidaa darteed imaam maalik qofkii weydiiyey alle siduu ugu istuwooday oo uga sara maray carshigii wuxuu ku daray qofkaas dadka ahlu bidcadahu ku daray sababta oo ninkaasi wuxuu soo darisiiyey su'aal saxaabadu aanay weydiinin rasuulka sal ly slam faaidada afaraad ee xadiidka laga qaadanaya maxay tahay albudaa'atu bilahami falaham in wax lagu bilaabo waxba waxa kale siday uga muhiimsan yihiin uga hore laga hormariyo oo rasuulku sal ly slam wuxuu ku bilaabay in allah loo naseexeeyo kadibna kitaabkii qur-aanka kadibna rasuulka sal ly slam kadibna madaxdii muslimiinta kadibna caamadii muslimiinta saasuu isugu xijiyey kitaabkan waxaa looga hormariyey rasuulka sal ly slam maxaa yeelay kitaabku waa uu baaqi noqonayaa rasuulkuna sal ly slam waa uu dhimanayaa iyadoo haddana maaragtay kitaabka iyo rasuulka oo loo naseexeynayo ay yihiin wax maaragta aan la kala furi karinba oo haddii kitaabkii loo naseexeeyo rasuulkiina waa loo naseexeeyey haddii rasuulkii loo naseexeeyana kitaabkii waa loo naseexeeyey faaidada shanaad marka maxay tahay waajibnimada in dadkii madaxda ahaa loo naseexeeyo waana sidii aan u soo kala dhigdhignay oo aan uga soo hadalnay madaxdii wixii ku saabsanaa iyo culammadii wixii ku saabsanaa faaida lixaad waxay tahay oo ugu dambaysa farkufiiqid lagu farfiiqaayo in bulshada muslimka ahi ay u baahan tahay madax nin madaxoo hogaamiya madaxtinimada marka waxay noqotaa mid guud oo dadkii oo dhan nin madax u ah iyo marka qaarkood yani shaqooyin gaara qof qabanayo mathalan ninka masaajidka dujinaya dee nooc hogaamin ayuu wadaa ayuu samaynayaa imaam buu ka yahay masjidkii sidaa darteed ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ma bannaana in salaaddii jamaacada la aqimo iyadoo masjidku uu leeyahay imaam joogto ah oo rasmi ah iyadoon idan laga haysanin waa inuu asagu aqimaadda uu idankeeda uu leeyahay maa inaad ku xadgudubto ma daqiiqaduu soo daahay laba daqiiquu soo daahay afar daqiiquu soo daahay shaqadaa ma ahaday sababto masjidkan imaam buu leeyahay rasmi ah haddii maaragtay ay ku dhibayso daahiddu meel kale aad oo meel kale raadso sababtoo ah in isagiio isagu aanu idmin aad aduu jamaacadii oogto waxay noqonaysaa xadgudub lagu xadgudbay xaqi uu lahaa imaamkaas oo masjidka imaamka rasmiga ka ahaa sidaa darteed yaa rasuulku sal ly slama dadka musaafiriinta muslimiinta musaafiriinta wuxuu faray idaa kaanuu salaatan haday saddex yihiin an yu'amiruu axadahum inay midkood hormariyaanoo ay madax ka dhigaan abu daawuud baa weriya xadiidkaas si arrinkoodu aanun u noqonin fawdo oo dhibaata ku dhacaysa haddii mid walba maaragtay gaarkiisa uu socdo in arrinkoodu urursan yahay yay u baahan yihiin muslimiintu markay safar ku jiraan marka midkaa madaxda ay ka dhiganayaan dadka musaafiriinta ah in la ateecaa waa waajib wixii ku saabsan safarka maxaa yeelay madax bay ka dhigeen haddii marka uu madax noqdo oo uu yidhaa warya hebelo waxaas samee wixiina ay yihiin wax safarkii calaaqa la leh waxaa waajib ku ah inuu ateeco haddii kale maxay tahay faa'iidada ay leedahay in madax laga dhigo laakiin ninkii madaxda hadduu maaragtay dadkii la socday mid kamida uu ku yidhaahdo waryaahe kabtayda iisoo qabo taa marka yani qasabkuma ah inuu ka yeelo sababtoo ah waxay amiir uga dhigteen wixii safarka ku saabsanaa laakiin howlahan kale oo macnaha kabtaydiisa qabay wax lamid ah wax safarkii calaaqalale ma ah hadduu yira laakiin waryaa hebel qadadii noo diyaari marka waa qasab inuu ka shaqeeyo hawsha maxaa yeele waa arrin safarkii calaaqala leh hadduu ku yiraa marka kooxdii uu marka amiirka u ahaa oo safarka ku jiray meel hebel baan marka aan degaynaa meel buu soo gaar markaasu yiri halkan baan degaynaa maanta yani waa qalabkeen waa dhiganaynaa si macnahasana qoraxdii kuleelkeedoo kale aan uga nasanno iyo wax lamid a in la ateeca waa waajib marka haddii safarkiiba la yiri maaragtay waa in imaam loo sameeyo wixii maaragtay saddex gaara iyo ka badanba maxaad umalanaysaa marka ummadii islaamka maaha sida khawaarijta ilaahiyadoo kale imaam looma baahna in la ictiqaadiya ma waa in la ictiqaadiyaa inay waajib tahay inay imaam samaystaan dadka muslimiinta ah oo arrinkoodu aanu noqonin fawdo wabillahi towfiiq